bismillahi raxmaan raxiim dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qodobada caawa ku maqli doontaan warkii habeen habeenimo kuwooda ugu door karoon waxaa ka mid ah ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo ku casuumay madaxda golaha wootishi qaran inay isugu yimaadaan shir labaatan iyo toddobada bisha disembar ee laba kun koob iyo labaatan kana dhici doona magaalada muqdisho xaaladda magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa degan kadib dagaal khasaare dhimashay iyo dhaawac leh oo saakay ka dhacay magaaladaas gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar firish ayaa maantay soo xiray shirweynaha hiigsiga caasimadda laba kun iyo labaatan iyo afar ciidamada ammaanka ee maamulka hirshabellena waxay qabteen kooxo waxyaalaha maanka doora ka ganacsada qodobada caalamkana waxaa ka mid ah diyaaradaha isbahaysiga ee sacuudiga hogaaminayo oo weeraro ka fuliyey waddanka yaman waxkaaga dhegeystayaal waa midnimo talaada koob iyo labaatanka bisha labiy tobnaad ee sanadda laba kun koob iyo labaatan warkana waxaan akhrinayaa anigoo cabdullaahi cabdiraxmaan muuse ugu horreyn aan ku bilownay warkeena magaalada waxaa soo hagaagaya xaaladda magaalada boosaaso kadib dagaal ka dhacay maantay ilaa isaaka oo khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh sababay haddaba waryaheena magaalada boosaaso bashiir ayaa khadka telefoonka si toosa ugu jira bashiir haddaa maqlaysid bal noga waran xaaladda ee boosaaso ee caawa
xaaladda magaalada boosaaso waktigan aan kula hadlayo aada bay u degan tahay xaalka magaaladu muddo sagaal saacadood kadib laga soo bilaabo tobankii barqanimo ilaa lixdii maqribnimo oo dagaal uu ka socday magaalada boosaaso dhexdeeda kadib dagaalkii waa u istaagay ilaa in hadda saacado ku dhow laba saacadood ayaa xaaladdu ay caadi tahay dagaal dagaalkaasoo markii hore u dhexeeyey ciidamada b s f oo dhinaca iyo ciidamada puntland oo dhinaca iyadoo ay sidaa tahay ayaa weli waxaa la arkayaa dadku inay magaalada kasii qaxayaan weliba xaafadaha magaalada dhinaca goobta dagaalku ka socdo u dhow waxayna cabsi ka qabaan dadku in dagaal mar labaad soo rogaal celiyaa madaafiicda iyo hubka culusa laysu adeegsan doono ay haleeri ay ka baqayaan inay haleesho sidii maantaba dhacday oo dad ku dhawaad afartameeyo qof ay yaalaan cisbitaalka dawladda iyo cisbitaalada gaarka loo leeyahay
aad ay umahadsan tahay wuxuu ahaa bashiir maxamuud maxamuud oo nooga soo warama magaalada boosaaso xarunta gobolka bari oo nooga warbixinayay xaaladihii jawiga magaalada boosaaso ee caawa madaxweynaha puntland dr saciid cabdullaahi deni ayaa isna maantay wuxuu gaaray magaalada garoowe isagoo kasoo kicitamay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay halkaas uga qaybgelayay sanad guurada saddexaad ee kasoo wareegtay markii la doortay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdilcasiis maxamed xasan laftigareen ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa ku casuumay madaxda golaha watashiga qaran inay isugu yimaadaan shir labaatan iyo toddobada bishan disembar ee sanadda laba kun koob iyo labaatan ka dhici doona magaalada muqdisho ra-isul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa madaxda ku casuumay inay shirka kasoo qayb galaan ee ka furmi doona magaalada muqdisho si loogu dardargeliyo arrimaha geedi socodka doorashada iyo toosinta dhammaystirka doorashooyinka dalka wasaare maxamed xuseen rooble ayaa sagaal labaatanka bisha nofembar guddoomiyey kulan habka foganaaraga oo ay yeesheen golaha watashi qaran oo diiradda lagu saarayay daahfurka doorashada iyo dardargelinteeda gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa maantay soo xiray shirweynaha heegsiga caasimadda laba kun iyo afartan kaasoo muddo soddon cishaa ka socday muqdisho waryaheena gobolka nuur siciid tahliil ayaa warkaanoo haya
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa maanta soo xiray shirka hiigsiga caasimadda oo muddo saddex cisho ka socday magaalada muqdisho shirkan ayaa ujeedkiisu ahaa mid aragti wadaag ah oo lagu falanqaynayay sidii ay caasimadda u noqon lahayd magaalo nabad ah nadiif ah leh adeegyo bulsho oo tayo leh fursado dhaqaale oo loo siman yahay shaqo abuur iyo cadaalad waxaana muddadii uu socday goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenada maamul gobolka banaadir iyo maamulada degmooyinka sidoo kale waxaa xaadir ahaa qeybaha kala duwan ee bulshada duqa magaalada muqdisho oo munaasabaddan soo xiray waxa uu tilmaamay in maamul gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar oo kaashanaya shacabka reer muqdisho ay ka go'an tahay sidai caasimadda ay u soo cesho lahayd heebaddii ay barismaadkii caalam ku lahayd walaalayaal mudan ali iyo marwooyin maantii waxaa sharaf noo ah in halkan lagu soo bandhigo hiigsiga bulshada ku nool caasimadda dalka ee laba kun iyo afartanka hiigsigaas waa rabitaanka bulshada halkan ku nool waxa ay rabaan haddii bulshada oo dhan loo yeero oo cid walba la weydiiyo waxa ay rabi lahayd waa badan yihiin laakiin waa aragti bulsho oo lasoo koobay oo markaas hiigsi yacni dan isku dhafan ah ama dan caam ah oo bulshadeed wa xaqiiqdii waa jeclaan lahayn rabitaanadaas halkaas ku qoran oo aan rajaynayo maantadan la joogo wixii ka dambeeya in maalinba in laga fuliyo muddadaas hadda la sheegay ka soko in la gaaro waa rajaynaya insha allahu tacaala waxaan rabaa marka bulsho isku duuban dadaalada socda ee horumarineed ama ha ahaato kuwa amni ama ha ahaato kuwa mashaariicda horumarineed ama ha ahaato xagga nadaafadda ama ha ahaato la dagaalanka xumaanta oo dhan bulsho garab taagan ayaan rajaynayaa inaan noqono biidn illah si isku duubniina aan ku gaarno hiigsigeena halkaas lagu soo bandhigay maanta sidaas ayaan rabaa inaan maanta noogu soo gebagabeeyo munaasabadeena maanta hiigsiga laba kun iyo afartanka wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nuur siciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
ciidamada ammaanka ee magaalada gaalkacyo ee galmudug ayaa howlgallo ay sameeyeen waxa ay soo bandhigeen hub si sharci daraa loogu haystay magaaladaas cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkaa noo soo diray gaalkacyo saraakiisha ciidamada booliiska iyo nabad sugidda gobolka mudug ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa maanta soo bandhigay hub iyo khamri kaas oo ay ciidamada nabad sugidda iyo booliisku kusoo qabteen howlgallo ay xalay ka sameeyeen qaybo ka mid a magaalada gaalkacyo howlgalladaasi oo qayb ka ah sugidda iyo adkeynta amniga iyo la dagaalanka ka ganacsiga maandooriyaha iyo hubka sharci darrada ah taliyo ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka mudug gaashaanle maxamed mire ayaana ugu horreyn ka warbixiyey hubkan iyo khamrigan iyo howlgalladii xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo bismillaahi raxmaan raxiim waa ujeedaan hubkan iyo bahashan la yidhaahda kamrada waxaa lagu soo qabtay howlgalkii baryahan ka socday magaalada gaalkacyo sidaad ujeedaanba hubkaas waa hubkii amarkaan ka bixinay oo ahaa sharci darrada oon maaragtay digniinta uji hore ugu jeedinay oo amni darrada dadka wata maaragtay caadaystay ay ku dhex wateen magaalada sidaas ayaana howlgalkii xalay iyo socday ku soo aruurinay marka haddana howlgalku waa socdaa waxa weeye ilaa iyo maaragtay ammaanka laga xaqiijiyo mid laysku hadlay karo u noqdana sidaasuu u soconayaa duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaal oo isna goobjoog ku ahaa madasha lagu soo bandhigayay hubkan iyo khamrigan ayaa u mahad celiyey ciidamada booliiska iyo nabasugidda ee ka howlgala degmada gaalkacyo isagoo dhanka kalena dardaaran u jeediyey shacabka magaalada gaalkacyo taa oo ku aadan la shaqaynta laamaha amniga
runtii waxaan halkaan siduu taliyu sheegay kusoo bandhigaynaa howlgalkii adkaa ee ugu dambaysay xalay lagu jiray wixii lagu soo qabtay oo ahaa aa arkaysaan qoryahaas iyo khamradaas runtii saacado koobanna howlgalku uu socday waxaan isleenahay dee howlgalkaasi lix saacadood buu socday marka macnaheedu waxa weye lix saacadood baa intaan lagu soo qabtay magaalada buuxda wey taas marka macnaheedu waxa weeye insha allah in howlgalkana waa la joogtayn doonaa sida taliyo uu sheegana hubka sharci darrada ah ee magaalada lagu wareeriyey ee xabadda macno darrada ah laiska ridayo dadka lagu dilayo ummadda lagu argagixinayo maanta o dhan xabadda la iska ridayo ee ay sababta u tahay khamradaas ilaahay kitaabkiisa uu xarimay oo xaaraamta naga ah ee dadka muslimiinta sheeganaya ay caadaysteen inay cabbaan islaamna sheegtaan macnaheedu waxa weeye mudanayaal iyo marwayin bulshada qiimaha badan waxaan ugu baaqaynaa qori sharci darraah sida taliyo uu sheegay inaan laga ogolaan oo magaalada dhexdeeda laskaga wato si sharci darra ah waayo dhibaatadu bulshada u geysanaya ka badan sidoo kale khamrada ciddii lagu qabto gaarigii lagu qabto gurigii lagu qabto goobtii lagu gadayo lagu qabto dhammaan waxay gacantooda gelayaan laamaha amniga
cabdirisaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo maamulka magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa sameeyey howlo dib loogu dayactirayo leerarka cadceedda ku shaqeeya ee magaaladaas cabdulaahi warsame roobale ayaa warkaa nooga soo diray dhuusamareeb maamulka dhuusamareeb ayaa bilaabay dadaal dib loogu dayactiraya nalalka ku shaqeeya cadceedda ee ku xiran waddooyinka waaweyn ee caasimada galmudug ilaa shan iyo labaatan dabkaydiya oo uu soo iibiyey maamulka dhuusamareeb ayaa maanta soo gaaray magaalada si looga shaqaysiiye qayb ahaan boqol saddex iyo toddobaatan nal oo siiya iftiinka magaalada kuwaasi oo tiro ka mid ay u dameen farsami xumo ay wajaheen lixdii sane ee caasimadda ay ka sugnaayeen xildhibaan hore yuusuf gacal iyo calas cabdinuur barre guddoomiyaha ururka dhallinyarada caasimadda oo wakhtiyadii kala duwanaa ee nalalkan ay caasimada ka sugnaayeen marxaladihii ay soo mareen la socday ayaa ku baaqay in loo istaago sidii loo daari lahaa kuwooda u damay batri la-aanta iyo kuwa kale ee waxyeeladu ay soo gaadhay marka stability fund layrarkii ugu maaragtay iftiinka badnay ugu quruxda badnay life propagationkeedu aad u maaragtay ugu weynay ayay magaaladan geliyeen laakiin waqtiga oo aad u dheer ka bacdi waa duruufaha maaragtay ayaa dumiyey waxay ahayd aan u malaynayaa boqol soddon iyo laba xabo intooda badan waa ay dinsan yihiin communitygana maanta waxay la yimideen ilaa iyo labaatan maaragtay ayay dib u daar afartan bacteria ay la yimideen laakiin oo kici doona ilaa iyo labaatan maaragtay tower ama maaragtay tabeel kici doona haddii ilaahay idmo marka waxaan ka rajaynaynaa oon ka codsanaynaa inay arrintaas ay ka howlgalaan oo ay maaragtay maaragtay dayactir ay noogu sameeyaan weliba magaalada hadda waa ay ballaaratay oo mag- waxaa soo baxay mugdiga ka jira magaaladan een waa guul la taaban karo baahiyaha ugu badan ee magaaladan qabtay waxaa ka mid ahaa leerarka iyo waddooyinka een waa dhex waxaa noo socda waddooyinka horumarintooda haddana waxaan rajaynaynaa in mataqaana ayagoo laamiyaala mar dhow ay la arki doono maamulka dhallinyarada iyo mas-uuliyiinta magaalada ay arki doonaan een galabtana waxaa loo joogaa een waxay tahay waa layrkii oo magaalada runtii mugdi zaa'id ahay een gudoomiye waa ku mahadsan tahay shaqada wanaagsan ee runtii aad haysid een waxaan rajaynaynaa xaafadaha jidadka kalena sidaas oo kale in mataqaana ishaeg ayagana layrarkaas loo gaarsiin doono guddoomiyaha dhuusamareeb mudane cabdiraxmaan cali maxamed geedo qurw ayaa ugu dambeyn sheegay in tabarta maamulku ay ku ekaatay soo iibinta shan iyo labaatankan dabkaydiye si wejigan koowaad loogu daaro nalalka dansan ee ku xiran waddooyinka bartamaha ah ee magaalada iyadoo maamulku uu ku baaqiyay in bulshadu ay ka wada qayb qaadato soo iibinta tira intan ka badan oo loo baahan yahay kuwaasi oo lagu dayactirayo nalalka ku xiran suuqa weyn ee magaalada iyo waddooyinka kale
hadda waxaan taagannahay soolarkii baterigiisii isagii o dhan waa u dhacay sidii uu agaasimuhu ka warbixiyey qaar ka mida waxaa soo gaaray garaafooyinkii shidoodii badnada waddanka ka dhacaysay iyo maarata adhif ka soo gaaray qaar waa wasaqaysteen magaaladiina waa ay ballaarato magaagaas mintii ay ahayd hadda laba ujibaarke ama saddex ujibaar keliya hadda magaaladii maraysa waxaa marka hadda timid magaaladii oo caasimad noqotay layrarkii oo damay magaaladii oo ballaaratay dadkii o dhan waa isugu yimid runtii codsiyaal badan aan samaynay oo aan leenahay hana laga caawiyo in layrkaas dib loo howlgeliyo laakiin ilaa hadda jawaab runtii ma aanan helin waxaa ilaahay mahaddiisa waxaan aaminsannahay dadku hadday waxooda isku daysadaan oo waxooda ay haystaan isku darsadaan gacan aaminana xoolaha la geliyo wax walba anaga qabsanaa labaatan iyo shan birood oo maaragtay soolarka magaalada kuwa fiyaalaha ah inaan kicinno laba laba batriyaa gelaysa waxaan marka rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo annagoo codsiga annagii hore mar kasta tawkiidinayno ku celinayna inta kalena in nalala kici doono in dadku maaragtay meeshaan xildhibaano badana ka soo bixi doona oo federaalka waxaa imaan doona ganacsato badan waxaa magaaladan ay ka dhexaysaa reer galmudug oo dhan marka inay magaaladanadii magaalo iftiimaysa noqoto qof kasta meeshuu jooga kula sharfan tahay cabdullahi warsumaroobe warbaahinta qaranka dhuusamareeb
ku dhowaad shan boqol oo qays oo ka mid ah dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool duleedka guriceel ayaa la gaarsiiyey deeq gargaar ah bashiir cabdi xiirey ayaa noo haya warkaas meeshii uu maro meel carala-aan nabigi maray allah ka dhigo meeshuu maro meeshuu maro iyo meeshuu jooga allah ku badbaadiyo mu'asasada almuwadda qaybta degmada guraceel ee gobolka galgaduud ayaa shan boqol oo qoys gaarsiisay gurmad isugu jiray bur bariis sokor saliid caano iyo timir waxaana gurmadkan uu ka yimid walaal soomaaliyeed oo u wakiishay mu'asasada almuwadda in la gaarsiiyo dadka tabaalaysan ee isugu jira danyarta agoonta iyo dadka isaga soo hayaamay abaaraha ka jira dhulka miyiga ee hoos yimaada degmada guraceel ee gobolka galgaduud dadka ka faa'iidaysta deeqda ayaa la hadlay warbaahinta waxayna uga mahad celiyeen walaalka soomaaliyeed ee garab istaagga uu muujiyey qof muslimahoo walaalkeena ayaa wuxuu la baxay shan boqol oo qoys wuxuu siiyey raashinkan sidaad ujeedaan iyo saliidan iyo burkan iyo sokortan iyo tibirtan iyo caanahan marka oo ninkaas walaalkeena muxsiniinta waa u ducaynaynaa markaasna waxaan leenahay ilaahay bedel khayr qaba ha siiyo wax ka khayr badan ha siiyo waad ujeedaan sida ibliis dadku udal dhalanayaan marka baahiye iyo abaarana way iska jireen marka qofkaas walaalkeena waxaan ugu ducaynayna wax ka bedel khayr qaban ilaahay siiyo iyo wax ka khayr badan ilaahay ugu bedelo marka koowaad waxaan u mahad celinaynaa allihii boqorka ahaa oo ammaanka iyo naxariista aan ku qaadanana siiyey waxaan kaloo u mahad celinayaa ninkii raashinkan iyo lacagtaan sadaqaystay ilaahay baa yaqaana isaguna waa is yaqaanaa ilaahay ha ka shafeecad siiyo dad tabaalaysan oo qaarna soo qaxay qaarna barakacay qaarna danyar yahay waddan lacag la'aana oon lacagta laga qaadan ayaau raashinkaanu ku soo aaday baahi badan loo qabo aad baana looga duceeyey wuuna mahadsan yahay meesha uu maro meel caro la'aan nabigi maray allah ka dhigo meeshuu maro meeshuu maro iyo meeshuu jooga allah ku badbaadiyo sadaqada oo la baxay oo intaas leegna mudankeeda allaha gaadsiiyo ilaahay ha u gudo isaga qaadiriya allaha u gudo
sheekh maxamed xasan iyo sheekh cabdifataax cabdikariim salaam ayaa iyana mahadcelin u jeediyey walaalka soomaaliyeed sidoo kaleetana ugu baaqay in la garab istaago dadka danta yar ninaa keligii ku deeqay khayr badan allaa sii ninaa keligii ku deeqay khayr badan allaa sii waa nin keligiis ilaahay ha barakeey ilaahay xoolihiisa ha u barakeey yowma laa yanfacu maalun walaa banuuna ilaa man ata allaha biqalbin saliim allaha uga dhigo khayr badan allaha siiyo waa uga mahad celinayna waana u ducaynaynaa intaasoo walaalihiisa oo dhibaataysan ayuu ugu deeqay waxaan ka rajaynaynaa inuu in kaloo liidata oo la gaari waayana wuxuu awoodo uu ugu daro iyo intii asaga lamiduba ay u naxariistaan ilaahayna ha idii barakeeyo kasta nili siiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala ciddii la baxdana miisaanka xasanaadka ilaahay hagu daro shantaa boqol ay qoys jasaakum allahu khayran wabaaraka fiikum waaxsana ilaykum bashiir cabdi xiirey warbaahinta qaranka guraceel halkaad nagala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markaana wararka caalamka la taliyaha arrimaha dibadda ee madaxweynayaasha aandhehe la taliyayaasha madaxweynayaasha ruushka iyo maraykanka ayaa wadahadal khadka teleefoonka yeeshay la taliyaha arrimaha dibadda ee madaxweynaha ruushka yushaf yushkaf iyo la taliyaha amniga qaranka ee maraykanka jack solfian ayaa ka wada hadlay soo jeedintii dhowaan ruushku ee damaanad qaadka amniga ruushka sida uu saxaafadda u sheegay beskof oo la hadlay moscow labada mas-uul ayaa isku raacay in lasii wado wadahadalka si loo xoojiyo xiriirka labada dal bishii lasoo dhaafay madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa ugu baaqay naato inay bilaabaan wadahadallo ujeedkoodu yahay in ruushka ay in ruushka ee wadahadal lala furo ayuu sheegay mar uu la hadlayay saxaafadda qodobka ayaa ugu dambeeyey dhegeystayaal warkii aad kula socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya warka waxaan la socodsiinaya anigoo cabdullahi abdiraxmaan muuse dhinaca farsamada maxamed cabdiweli darniintaana warkaan war lamid aan kulmi doono waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo